kuwa dilalkan iyo dhibaatada geystay oo sida xun u fikiraayo oo rabshadaha kuwa dadka shacabka iyo oo ka shaqaynaya waxaana shaqadooda ahayn waxaan leenahay haddaa ummadda iyo shacabka ah kula soo noqoteen dhibka intaan ka badan cid in ku fiirsan doonto ma jirto nin walba oo ciidamada ka tirsan waxaan rabnaa inuu xaruntii uu ka tirsanaa iyo ciidanka uu ka mid ahaa uu joogo magaalada baydhabo iyo deegaanada koonfur galbeed oo dhan nin aan ka tirsanayn ciidamada qalabka sido oo hub ku wadan karo oo wax ku samayn kara ma jiro saacaddan laga bilaabo waxaan amar ku bixinaynaa in magaalada aanan cidna aynan hub ku wadan karin ciidamada qalabka sida noocyadooda kala duwan ciidanka loogu talagalay inay amniga sugaan oo magaalada u xil saaran bes ayaa hub ku wadan kara oo amniga sugi kara ciidamada kale oo rabshada dadka ku sameeyey nin kastoo askari ah waxaan rabnaa in uu ku noqdo xeradii uu ka yimid dadkii gacan ku dhigilayaalka ahaa oo dhibka geystana sida ugu dhaqsaha badan waa in lagu soo qabto ciidamada amniga ayaan ku amraynaa inay sida waan amarna waa ku bixinay waanaba soo qabanaya insha allahu saan jecelnahayn hadda howlgalkooda lagu jiraa oo waa la soo qabanaya gacantaa lagu soo dhigi doonaa waa la keenayaa